bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan si kasta ood anad maqashaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
wacan mar kale dhegaystayaal waa habeennimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sannadda laba kun labayo labaatan qodobada haddii rabi raalli ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan innagunaan idinkuu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona waa sidee xaaladda magaalada beled weyne oo ay maantay ka dhaceen isqababsi iyo sidoo kalena ay la wareegeen ciidamo hubaysan oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ayaynu barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa haddii rabi raalli ka noqdo sidoo kale saaxiib yaal qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaraxa khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhaliyey oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeba barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen waxa uu tababar u soo xiray ciidamo dhowaanahan tababar uga socday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale qodobada kale eed barnaamijka ku maqli doontaan innaguna idinku soo gudin doona waxaa ka mid noqon doona guddiga doorashooyinka hirshabeelle ayaa qabanaya doorashada kuraasii ugu horreysay ee golaha shacabka ee maamulkaasi ku matali doonta baarlamaanka koow iyo tobanaada qodobada kale ee haddii rabi raalli ka noqdo barnaamijka aynu idinkuu soo gudbin doona idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa waxa uu ka jawaabay warar dhowaanahan laisla dhex marayay oo ku aadanay inuu ka baxay xisbiga mucaaradka ah ee waddani haddaba isagoo qodobadaas iyo sidoo kale barnaamij waa isaga oo ka jawaabaya arrimahaas ayaynu barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa saaxiibayaal sidoo kale haddii rabiraalli ka noqdo barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu shaaciyey sababta rasmiga ah ee ka dambeysay inuu ka haro doorashada golaha shacabka ee maantay lagu qabtay magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koow iyo tobanaad waxaa maantay lagu doortay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo haddaba imise xildhibaan ayaa ku soo baxday doorashadii maanta dhacday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabi raalli ka noqdo idinkuna aad ku maqli doontaan dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya axmed jaaja anigoo ah cabdinaasir cadaala idinla socodsiinaya oo mar kale iyo barnaamijka wareegga wararka
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dil
mar kale saaxiibyaal barnaamijka aynu u gudagalnay qodobka u horeeya ee barnaamijka haddii aynu soo qaadanno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa saakay xaafadaha ka mid ah la wareegay ciidamo hubaysan uu hogaaminayo sarkaal lagu magacaabo nuurdheer kaasi oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay cali guud daawo xuseen qaybo badan oo ka mid ah magaalada waxaa saakay lagu arkayay ciidamo aad u hubaysan kuwaasi oo magaalada ku sugan waxaana haatan xaaladda guud ee caawa lasoo sheegayaa inay tahay mid deggan kadib cabsi xooggan oo tan iyo maantay ka taagneed magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba xaaladaha guud iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey si aynu u helno waxa aynu waraysi ee arrimahaasi ku aadan la yeelanay siyaasi axmed nuur maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaana sidoo kale dhanka kalena uu ka hadlayaa tallaabadii dhowaan golaha wasiiradu ay kaga laabteen go-aankii horey onlf ay ugu aqoonsadeen argagixiso qodobadaas iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne ayaynu ka waraysanay siyaasi axmed nuur maxamed waxaana uu yidhi mar uu dalsantiinkii waraysi siiye
bismillaah waa ku dhowahay telefoniga dalkan muxuu ahaa quruxda badan oo maaragtay ugu soo loogu marti qaaday barnaamijyada iyo adeega oo mahayo maaragtay ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhi war helaa tala hela warkaas waa dadku war helaan si go-aanno u qaataan sax iyo qalad u kala fahmaan way qayb ka qaatay telefishinka ku maatayn iska bacdi horta dal iyo dibadda waa laga soo dhoweeyey meelo walba si fiicana maaragta arrintaas ummadda soomaaliyeed ugu raacday barmadow oo taariikh ah oo ku tiilay dowladnimada soomaaliyeed iyo taariikhda soomaaliyeed iyo caalamkii soomaaliyeed qof u dhaawacmay loo dhiibo cadow soo jeedan oo taariikhda soomaaliya ka mid ah arrintaas waxaa waaye ra-isul wasaare roble iyo xukuumaddiisa waa ku taageeraynaa waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad uuna ugu mahadsan yahay shaqadaas wanaagsan waan ogyahay inta hadlaysana intaas ma aha wax ka badan baa jira waxaan rabaa marka dad ii ogolaato in maaragtay haddii maaragtay oo sida oo dib loo galaata inaan sheego waxyaabaha oo maaragtay suurtagalka ah oo keenay oo kallifi kara intaas waxay tahay faa'iidooyinka ay leedahay arrintan oo ra-iisul wasaare roble iyo gulaysa wasiiradu iyo dowladnimada waxaa laga baran karaa miyay karnaa saddex cashar kow waxaa horta laga baran karaa in mas-uuli mas-uul meel loo dhiibay inta fadhiisto meel wuxuu rabo inuusan ku dhaqmin uu ogaado in berri looga dambeeyo muxuu ahaa xukunkaas wixii uu haleeyana daaqadda laga tuuri doono midda labaad inaysan maaragtay shaqaynaynin waxa loo yaqaano nacam muxuu nacamlaynimo maantaas xukunka ninka jooga in loo nacamleeyo inaysan shaqaynaynin ama inuu ogaado kuwa maan u nacamlaynaya oo dhaha waxsan tahay markuu kursiga ka dego inay ogaa doonaan inay maaragtay ka safar doonaan dhigi doonaan wuxuu ku jiro wuxuu sameeyey annagu maaragtay laba shaqo kuwana ma lihin iyo midda saxaad oo midda saddexaad oo ah arrin muxuu ahaa xisaabteeda leh oo mustaqbalka iyo taariikhda asaga ku hari doonta raadkiisa inay noqon doonto saddexdaasba waa maaragtay waa laga waa cashar bay ku noqon doontaa marka arrintaas aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa waa arrin maaragtay ummadda soomaaliyeed u reeqday sidaas ayaan dhihi lahaa waa gartay marka fasiraado kala duwan ayaa laga bixinayaa xilliga lagu soo beegay marka maxay kula tahay in xilligan xukuumadda ay go-aankaas tahay
walahi fasiraada badan waa laga baxshay oo maaragtay dad waa- dad badan dhahaya waa campaign iyo ololo doorashaa loola jeedaayo laakiin waxba nagama gelin waxaan naga dhaqoseeyahay waxaan wax wanaagsan ma yihiin oo ummadda anfacaya ma yihiin mise maaha annagu dee qof dadka u baahan oo ugu samafala oo u wanaag samayso ummadda qalbigeeda u kasbado waa waxaan raadinaynaa marka si kastaba ha loola jeedo natiijada natiijo lagu qancay oo ummadda soo dhaweysay oo cid walbaa soo dhaweysay oo muxuu ahaayey ah, meelo badan laga soo dhaweeyay haddana aan u ballansanahay muxuu ahaayey inta in ka badan in la sameeyo oo soo dhaweyn fiican loo sameeyo oo taariikhdii taariikh fiican lagu dha- lagu bedelo ayaan u ballansanahay weliba maaragtay hadda ururada bulshada ee gobolka banaadir ka jira oo dhan ayaa u- arrintaas raba inay maaragtay ka ololeeyaan oo ay si fiican maaragtay jawaab intaan u qalanta inay ka bixiyaan gaaladii waa gartay dalka doorasho ayuu ku jiraa oo hadda waxaa si dardarle ku socdo doorashada golaha shacabka Een, sida ay hadda wax ku socdaan sidey wax kula mudaan sida ay hadda ku socoto horta een, laba isma- islama keeni karno war doorashadii dib u dhacday war doorashadii maaragtay maa la qabto iyo markii la qabto haddana inaan idhaahno ma la joojiyo iyo qaladaada ka jira iyo waxaa la boobayaa islama keeni karno waddanka waxaan markhaati ka nahay gabi muddo hal sano ah hay-adihiisii shaqaylahaayoo dhan way dhiigbaxayaan wax mashruuca ma socdaan wax amnigii ma socdaan wax hobro horumarin dowladeeda ma socdaan doorasho aan hore iyo gadaal hor soco dib u soco taagan ayaana hal sano xoogaa ku jirnaa Een, qofku kursi qof uu la jeclaa karaa laakiin qofka mas-uulka laga dhigay ku xiran tahay markuu meesha yimaado siduu u shaqeeyo siduu u shaqeeyo asaga mas-uuliyadda laga rabaa hebelaa meeshan ay keenay iyo hebelaa ay yaalay shaqayn mayso asaga markuu kursiga ku fadhiisto mas-uuliyad guud oo dalka ayaa ka saaran maalintaasaan ka rabnaa annaga siduu u shaqaynayaa inuu waddanka anfacdo sida uu ku yimid kursiga qof unbaa ku fadhiisa lahaa marka waxaan qabnaa arrintaas waa inoo soo dhaweynaynaa Een, mucaadaladii four pointy five ee jifooyinka laguma maxaa lagama bedelin kursigii nin unbaa ku fadhiya nin kale oo nin ayaa maaragtay oo bedeli nin jeclaalahay nin necbalahayba garno laba nin kama wada qoslayso systemkii loogu talagalay iyo sidii maala raac boqolkiiba konton ama lixdan haddii la raacdo dabaqo waxaan qabaa in wax wanaagsan waaye si kastaba waa in doorashadii la gaaraa waa in doorashadii la gaaraa waddanka la badbaadiyaa waddanka dowlada abaaraa jirto muxuu ahaay ummadii baa baaba'aysa abaar aan hore loo arag muddooyinkan oo dhan cid ka jawaabaysa male colaad iyo maaragtay nabadidka dhabaa soo kordhaya cid ka jawaabaysa male dowladnimadii oo dhan baa waxay tahay waxay waa ku jirtaa la friis gareeyey wax la friis waxaa lagu sameeyey marka in dowladnimad la dhiso waddanku hore u socday wixii dhan baa istaagay marka qora qora ku taagna ma anfacayso arrintaas waxaan soo dhaweynaynaa doorashada la boogsiiyo afartankii maalmood ee la qabtay ka hor in la dhameeyo oo weliba afartanka macal madaxweynaha in lagu daraan soo jeedinaynaa insha allah hadda afartankii cisho muddo bil ayaa ka harsan waxaan ognahay in weli meelaha qaar ay xaaladii ka taagan tahay oo la doonayo inay doorashooyin ka dhacaan sida beledweyne oo kale xiiso jooga marka ma kula tahay in soddonkan cisho ay wax ku dhammaan karaan iyadoo hadda aan ognahay beledweyne in weli aan xalkeeda usu samaynin
dowladweyne dee siyaasada ku fadhisa waxaa aad loogu xamanayaa weliba ila soomaaliya inay labayso oo ay maaragtay iyagu labayaan oo iyagu dhibaato ay ka daba wadaan madaxweyne buuntlaawe iyaguna ay markii hore dhiseen iyaga oo maaragtay daan gaara ka lahaa haddana markay dhiseen iyagu ay culeys kale asigii ku noqdeen Een, waxaa marka qabaa baarlamaanka habow boqolkiiba siddeetan soo baxo isaga ayaa hore u dhaqaaqi doona isaga ayaa doorashada gelaya dowladda dhexena waxaan leenahay intaanna waa nagu filan tahay kala jijiidaso iyo maaragtay hadba qof meel ku xanib ma qofka qab hadba meel ku xanib hadba meel qofka ku isbaaro weliba ku gooy inaad danka aad ka gaaraysid ma soconayso marka intaasoo tallaabo ayaa laga soo gudbay arrinta beledweynena sida dadka reer beledweyne iyo dadka reer hirshabeelle dantooda ay ku dhammaan doontaa insha allah
waa gashay axmed nuur waxaan ognahay inaad siyaasad ahaan marka loo fiiriyo dadka ka soo jeeda galmudug aad tahay waxaan ognahay magaalada muqdisho dhowaan in looga dhawaaqay golo eh, loogu magac daray badbaadada galmudug siyaasi ahaan siday kula muuqataa
marka badbaadada galmudug aniga horta xog badan kama hayo dadka oo qorshahaas iyo waxaas ku jiray oo ka shaqaynayana aniga kamid ma ahayn aniga sida galmudug lagu dhisay markii hore oo dhan maxuuba badan baan tamasho badan dadka ka qabayaan ku jiray se la qurxoonayn laakiin in looga daro aniga ma qabo badbaadada galmudug aragu ara qurxoon u baahan in abaaraha laga badbaadsho u baahan in amniga laga badbaadsho u baahan siyaasiyiin in la badbaadsho u baahan wax qurux badan in laga sameeyo laakiin waa sidee yaasa samaynaya waa nin kursi waayey oo isagu raba kursi taagan inuu cadaadis uga dhigo muxuu ahayo warqor ama qoor raac uga dhigo yidhaahdo war iga foq waa kaa foqayaa nin isaguna dhan gaara markaas la oro on sport raba inuu waxoon ku sarrifto inuu inta rag noocaas inta fadhiistaan automatically inay yidhaahdaan annagaa dhisna gola badbaada galmudug arrin aniga aan soo dhaweynayo ila qurxoon maaha wixii laga cadanayay wax ka ka sii xun in la dhaho galmudaa lagu badbaadinayaa sax maaha galmudug dad inta qol fadhiista warqada jeediyaa layidhahday hebel iyo hebelaa galmudug badbaaday gobolka ku dhawaaqay way ka weyntaa galmudug rag badan mug badan rag badan akhyaarahay leedahay oo ganacsatalehay leedahay oo siyaasiyiinahay leedahay wixii dhacay waa in wax lagu bar- waa in wax laga bartaa maalin walba inaan dariiqii khaldanaa inta ku dhaqaaqno aan natiijadii natiijo ka fiican sugnaahay waxna anfacaya maaha kuwa kale yidhahdaan waxbaan ka weynay aan duminno waxna qabta maaha waxna qabtana waa nasiib daro dadkaas ka soo jeedaan arrintaas maaragtay aan muxuu ahaa aan usoo jeedin waxaan ugu baaqayaa in intaa in ka badan inta layskugu yimaado maskax miyir qabta la fadhiisto war maxaa naga khaldan la yidhaahdo kow iyo laba la yidhaahdo wixii naga khaldan markaas si saxa oo nadiif ah loo soco farrinta aan dirayaa waxaa waaye horta kow doorashada ha socoto xildhibaanada soo socdana waxaan leeyahay mas-uuliyad muujiya waxaa la ag maanta kursi kas nin kasta uu kursi ku fadhiistaay kursiga isagaa iska leh kursiga uu cid kale leedahay lama siin kursigii uu beel ahaan u lahaa ayuu ku fadhiyaa waa inuu beeshiiba si qurux badan ugu matalo waa inuu dalka si qurux badan ugu matalo waa inuu dad mas-uul ah oo dalkan ka naxaya uu dalka u doorto qodob waa qodobkaas ibnusaab roble waxaan leeyahay aada iyo aada adiga golaha weysadada u mahadsan tihiin shaqo fiicanaad qabateen Eh, wax badanaa qaldan waxaa hadda lala-yahay muxuu ahaa ciyaalkii loo qaaday eritreya in warbixin faahfaahsan golaha weysadada ka soo saaraan ayana waan ku baaqayaa waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa inaysan dhicin wax la yidhaahdo shalay k- qofkaan necabnahay iyo malaablakac aan wax ku dooranno waa in dad mas-uul la doorto bal waxaan qabaa madaxweynaha hadda maanta waddanka jooga jooga iyo wixii la shaqaynayay si ofishaliya in loo yidhaahdo ummadda soomaaliyeed mar dambe ma hor istaagi kartaan caaran calayka nagu filan intaad noo geysateen inay maanta hadda noo xirxiritaan ay dadna yidhahdaan musharaxiina idin nahay annaga iyo caqligeenna dhaawac iyo foolxumo ku tahay caqligeenna dhaawac iyo foolxumo ku tahay garashadeenna iyo tijaabo ku tahay inaan maanta mar kale aqbalno musharaxiina idin nahay dadkii dhulka dhulka noo geystay sidaas ayaan qabaa Een, dal- abaartana waxa waaye waxaa la yidhi lixdan iyo afartii markii dagaalkii markii dagaalka etoobiya xilli da- doorasho kusoo aaday marka een, aadan cadda wuxuu yidhi gacanna waa ku codeynaynaa gacanna waa ku dagaalamaynaa waxaan rabnaa in gacanna lagu doorasho lagu wado gacanna dadka dhibaataysan loogu gargaaro Dhi- dhibaato ba-an ba-an ba-ana waddanka ka jirta abaaro aada iyo aada u halisa ka jira weliba aan la ogeyn haddana cid warbixin ka keentay aysan jirin intaas ayaan ku baaqayaa wixii wadanka dan u ahna ilaahi na waafajiyo
qaybaha hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaaye markaana haddii aynu eegno gobolka galguduuda wararka inaga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa waxa ay ku warramayaan in galabtay halkaasi uu ka dhacay qaraxa khasaaro badan dhaliyey kaasi oo uu ka dhashay dhimasho waa khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii qaraxa midno lala egtay askar ka tirsan ciidamada dowladda wararkii u dambeeyey ayaynu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi ay uu ku dhintay hal askari sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan toban askari kadib markii qaraxnimo uu haleelay gaari ay la socdeen waxaana qaraxa oo ahay mid aad u xoogan sidoo kalena ahay miino dhulka lagu diyaariyey ay la kacday gaariga xilli uu marayey deegaanka sinadhaqo oo soddon kilomitir u jira magaalada uusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in qaraxa kadib uu dagaal culus oo dhex maray ciidanka dowladda iyo sidoo kale al-shabaab iyo dagaalkaasi oo in cabaar ah socday warku waxaa intaasi ku darayaan in rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen si weyn looga maqliyey qaybo ka mid ah deegaanka qaraxu uu ka dhacay dagaalka iyo qaraxa kadib ayaa yimid waa dagaalka iyo qaraxa ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ay howlgallo ka bilaabeen kuwaasi oo ay sheegeen in ay amase howlgalladaasi ahaayeen kuwo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab oo deegaanadaasi ku sugnaay waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in haatan deegaanka ay dib u qabsadeen amase ay guud ahaanba deegaanka la wareegeen ciidanka dowladda kuwaasi oo ka saaray dagaalamayaasha al-shabaab oo markii hore halkaasi ku sugnaay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan sidoo kalena deegaankaasi kula dagaalamay dagaalamayaasha al-shabaaba markana haddii aynu fiirno dhanka iyo koonfur galbeeda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen ayaa waxa uu tababar usoo xiray ciidamo ka tirsan kuwa maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaanahan tababar uu uga socday magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa u mahad celiyey saraakiisha ciidanka tababarka u waday iyo sidoo kale amisom oo qeyb lixaad leh ka qaadatay ciidankaasi maantay tababarka lala soo xiray kuwaasi oo ah dibcaddii shanaad haddaba madaxweynaha maamulkaasi ayaa arrimahaasi ka hadlay salaamkadib sharaf bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladda xiritaanka dufcaddii shanaad ee ciidamada gaarka ee koonfur galbeed oo maanta loo soo xidhayo tababar muddo saddex bilood ah oo aada u qiimo badan inaan maanta goobjoog u ahaano oona ka soo qayb galo aada iyo aadan ugu faraxsanahay waxaan rabaa marka ugu horreyso inaan idhaaho ciidamada iyo ardaydii tababarka loo soo xiray ee dufcaddii shanaad ee ciidamada gaarka ahee koonfur galbeed inaan idhaaho hambaliyo hambaliyo waxaan inkaga hambalyeynayaa tababarkii aad soo dhammaysatay muddadii saddexdii bilood ahayd iyo sidii fiicnayd ood usoo qaadateen aada iyo aad aad u mahadsantihiin waxaana tusteen wax loo baahnaa oo muhiim ah ahaana wax lagu farxo dadka reer koonfur galbeedna maanta ay sharaf u tahay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan sidaas darteed waxaan rabnaa tababarkiidii siiyey iyo wakhtigiidii ingeliyey iyo wixii wanaag ahoo lasoo suudiyey iyo aqoontii aad faa'iideen inaad dalkiinna iyo dadkiinna iyo deegaankiinna iyo dowladdiinnaba aad uga faa'iidaysaan aadna ku tustaan dadka dhibaatada ku haya dadka reer koonfur galbeed oo shabaabka ah aada tustaan wixii la instituud kusoo tababaray rayska iyo cadowga koonfur galbeedna aada la dagaalantaan ood ka qaadaan ujeedada ugu weyn oo laydiin sameeyey iyadana u tihiinna waa intaas waxa laynka rabana waxaa weeye inaad isu furtaan dadka reer koonfur galbeed jidadkooda sidii hore loo sheegay loo go-doomiyey kuwa go-doomiyey oo aad taqaanaan oo tuugada ah aad ka furtaan dadkiina iyo shacabkiinana ay ku noolaadaan nabad iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo amni iyo nolol inay helaan intaas way inta laydiin tababaray waxaanan ka rajaynaynaa intaasba inaad fulin doontaan haddii ilaaha yidhaaho nidaam iyo ciidanka wuxuu leeyahay kala dambayn iyo dishigliin iyo akhlaaq waxaad tihin ciidan dowladeed waxaad tihin ciidan qaran waxaad tihin ciidanka koonfur galbeed laga bilaabo maanta oo ay idiin dhammaatay tababarkii laidiin soo xiray waxaa laidiin dhisi doonaa nidaamka ciidanka ugu dhisnaa sidaas darteed nidaamkii iyo kala dambayntii iyo tababarkii inta aad ku qaadateen inaa ilaalisaan aa la rabaa haddii aad xerada ka baxdaan xero kale oo ciidan oo ay leedahay waxaad ku wareegi doontaan saraakiishii koonfur galbeed ayagaasaa idiin suubin doona nidaamkii ciidanka iyo howlgalladii sidii baa la rabaa inaad ku wadaan tababar ma dhammaado wuu soconayaa mar kaste haddaa inta ka tagteen haddana tababar kalaa gelaysaan haddana tababar kalaa idiin soconaayo howlgallada iyo tababarada waa isdaba socon doonaan waana ku mahadsantihiin dulqaadkiina iyo sidaa ugu firfircoontihiin rabitaankiina aada iyo aada iyo aadaan kugu hambalyeynayaa intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo amisom oo qeyb lixaadle ka qaadatay tababarada ciidamada koonfur galbeed oo maanta ay marayso dufcaddii shanaad uu nagala joogo uu mas-uul uu ka ahaa genaraal zawda iyo janmadii kale ka horeeyey intaba aaday ugu mahadsan yihiin iyo saraakiishii tababarka fulisay oo amisom aadan uga mahad celinaynaa ma joogsan doonto dugsiga tababarka waa sii socon doonaa saan horey u ballan qaaday dufcaddii shanaadaa la marayaa ilaa iyo dufcaddii tobnaadaan gaarsiin doonaa markaas kadib aan ka fikiraynaa wixii kale oon samayn lahayn si loo helo ciidan awoodle marka amisomna aada iyo aada u mahadsan yihiin tababarka ay geliyeen tababarada tababar kastaba iyo dufcad kastaba dufcadda ka dambayso ee kasii tababar tababarkooda waa ka adkaan doonaa waana kasii cuslaan doonaa insha allahu amisom aada iyo aada u mahadsan yihiin dadaalkii iyo tababarkii ay geliyeen haddana kuwa kaloo soo socdana ay gelin doonaan sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo yeelka oo ayagana tababar fiican ka bixiyey miina bixinta iyo gacan ka siiyey ciidanka oo tababarka qayb ka ahaa cashiro fiicanna siiyey sidaasoo kale waxaa jooga u k oo ayagana dhinaca kale tababarro siiyo ciidamada qaybta lixdamaad ee walaalihii ayagana oo nagala soo qaybgalay munaasabaddan aada iyo aada u mahadsan yihiin saraakiisha ciidamada soomaaliya oo ugu horeeya kaleha qaybta lixdamaad iyo saraakiisha guruuska ayagana aaday u mahadsan yihiin sida ay uga warhayeen oo isha ugu haayeen oy habeen iyo maalin u garab taagnaayeen ayagana waa kaga mahad celinaynaa cid kastoo munaasabadan kasoo qaybgashay oo reer koonfur galbeed ah oo inta inta fadhiday iyo inta inta soo gaari weysaybu oo aadka iyo aadka ugu faraxsan maanta munaasabadan qiimaha badan ayagana aaday u mahadsan yihiin inta maqalna waa mahadsan yihiin inta joogtana waa mahadsan yihiin maadaama aan la wada imaan karin runtii waxay tahay maalin sharaf leh qof kasta oo ciidan ah oo tababar ciidan qabo oo reer koonfur galbeed kusoo ziyaado waxay la mid tahay ayadoo wiil ugu dhashay koonfur galbeed waxaa soo baxaayo farxad hor leh oo dareenkaas keenaya ah in hornimo hor leh iyo la heli doono nabad hor leh marka annaga dhan saasaan ugu wada faraxsannahay dadka soomaaliyeedna waa ku faraxsan yihiin hambalyo sidii horey loo sheegay waxaan bixin doonaa abaalmarinadii laga bilaabo maanta waa idiin xiran tahay koonsadii tababarka koofiyadihiina xirta ciidankii koonfur galbeedatiin ciidankii dowladda koonfur galbeedatiin aada iyo aada u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
halkan soo fadhiiso marxaba igahoo farxadaada caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qorux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeenna laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloy kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana uma cabitaanadan arkay waa cabitaan budac ah oo aad qasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiyey cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da'gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kaloo ay ku keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalaris oo xaruumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagarka sarfiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal wholesalaris
shirkadda sagal wholesalaris waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalaris agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalaris waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalaris meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow fir imalasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indoomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkada sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agool maafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso lahabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada la raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaqo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnay markaana haddii aynu egno wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu ka warbixiyey sababaha maanta ka reebay in uu u tartamo amase uu ka mid noqdo xubnaha u tartamaya qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka sidoo kale wasiir beyle ayaa waxa uu ka hadlay amase uu warbixin guud ka bixiyey dhaqaalaha dalka halka uu maraya iyo sidoo kale arrimihii u dambeeyey ee dhaqaalaha dalka kusoo kordhay haddaba wasiir beyle oo arrimahaas ka hadlaya liis waxaa ka mid ahaa
waxaad ogtihiin aan hore idinku sheegay sanad walba dhaqaalaheedu inuu kordhayay fiicnaa oo si fiican u kordhayay dhaqaalaha nuucdiisuna waa dakhliga dalka soo gala weeyaan dakhliga dalka soo gala nuucdiisuna waa ka innagu aan iska ururinay maaha ka dadka kalena siiyaan dadka kale waxayna siiyaan oo laba qaybooda badhna waa kab badhna waxa weeye horumarka dalka waxaa lagu dhisay wadooyinka iyo electricitiga iyo waxyaalahaas labadaas halkaagay joogaan muhiimadda waxay ahayd waxa weeye dhaqaalaheennu innagu aan iska ururino soomaaliya haddaan nahay inuu kordhayo sanad walba marka laga reebo sanadkiina dhaafay oo covid wax badan ina yeeshay covid ee dhibaatadeeda waa ka warqabtaan dakhligiina isogeli baa yaraaday businessisii waa qaar la xidhay shaqaalihiibaa ayaa dhinmay oo dabeetana wax soo saarkiibaa dhinmay waxyaalo badan oo noocaasa adduunkao dhan baa yaa risashan galay hoosu dhaxka galay iyadoo saatay haddana innagu markaad adduunkeena garab dhigto dee meel hoosaan ka soo bilaabaynayo kolle iyo kolleyba haddana hoosu dhaceenu u ka yaraa adduunyada kale u ka yaraa ilaahay baa mahadle waxaan bilownay anugu maalintii halkanaan idhi saad ka warqabtaan horana idinku sheegay dakhliga budgetkeennu dhammi wuxuu ahaa ee federal governmentku milyan mxua boqol iyo labayo soddon milyan buu ahaa dakhligeennu dakhligeennu maha budgetkao dhan intaasuu ahaa boqol iyo labayo soddon milyan maanta maanta kii sanadkiina dhaafo sanadkan dee budgetkii weli lama samayno waxaa la sugayaa baarlamaan cusub toddoba boqoloo milyan ayuu gaaray toddoba boqoloo milyan oo qayb weyni tahay innagu waxaana ka soo ururino marka halku ka soo bilaabmay iyo halkuu joogay waana waa garan kartaa weli kow ma joogto wax badan badan badan yaa inaga dhiman kab baan ku noolahay kab baan ku noolahay inta dal kab ku nool yahayna madax banaanida aan ka hadalno ama sovereigntiga dadka qaar yidhaahdaan ma haysan kartid intaad ka miisaanad ku nooshay dad wax ku siinayaan ma madax banaanid runtii dhaqaale ahaan baanaba madax banaanin marka muhiimadda ugu weyn ee maaliyaddu waxaa weeye in kab miisaaniyad la joojiyo inaan ka kaaftoonno inaan ka kaaftoonno kab miisaaniyad oo inagu kharashkeenna iska bixin karno waxa kalena aan soo amahan karno muhiimadda ugu weyn ee maaliyaddu waa taa weeye anigu markaan halkan imi saaad u ogtihiin cabashada ugu badan ee halka timaada waxay ahayd wasiirow dowladdaan u shaqeeyaa aqalkii waa layga saaray walle wasiirow dowladdaan u shaqeeyaa laydkii baa layga goostay ya ilmahaygii yaraa waxaan bajaaj ku saaro iskuulka tabag ma hayo oo intaasoo bilood ayaan waxba qaadan wallaahi arrinku saasay ahayd desperate haddaan kelmadda ingiriisiga isticmaalo ayaa dadku haya dad fara badanina waabay iskaga tegeen shaqada ya oo dee ama taxi bay wadaan ama waxyaalo kale wadaan leanna waxba kala soo gelaya halkan maanta xaqiiqada way ka duwan tahay xaqiiqada waxay tahay qofkii shaqeeya inuu mushaarkiisa helo dabeetana ku xisaabtamo oo noloshiisa ilaahayda kii meelada boqolaad inay joogto noqoto ya ayaa ayay maanta tahay maanta waxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn halka laygu yimaada waxa weeye walaalo wasiirow inaan dowladda u shaqeeyaan rabaa ya walaalo wasiirow dowladda inaan shaqeeyo ayaan rabaa waxaan doonayaa mushaarka in laii kordhiyo waxaan doonayaa inaan jaamacad dib u galo lacagtada in laii siida ayaan rabaa reerkaygu yani yididiino iyo dadku habaa ya waana iga warrotiino dadyo soomaaliyeed waa ka warqabtaan halkan mushaaraha waxaa laga bixiyaa shan iyo lixdan kun oo qof baa mushaara qaata shan iyo lixdan kun oo qof ee halkan mushaara laga bixiyo labaatan milyan ka fara badan bil walba inta la bixiyo yaa waxaad is orani ilaahay subxaana wa tacaala sidaa gacan weyn haddana waan bixinaa iyadoo xataa kabkii la gooyey haddana waan bixinaayo bushaare maxaa bushaaraha maantaan bixinayna maanta shan iyo labaad soo maha ya maantaan bixinayna waxaan xasuusanahay discussion mar dhexdiia socday ma laba kun iyo sagaaliyo tobankii miya mise labaatankii oo ku dhaaranaya bisha soo socotay inaan dowladda mushaare bixinayn ya mooyaan discussionkaasi goortu ahaa waxaan u malaynaya ma sagaaliyo tobankii mise labaatankii bisha january wallaani bixinaynle ya haddii january daa waa soo dhaafnoo baxay tii ku xigtay waa soo dhaafnoo tanna maantaan bixinayna january laba iyo labaatan baan joognay ya marka maanta markaa arrintu halkay taagan tahay iyo shalay halkay taagnayd dhaqaale ahaan markaad eegto saasay u kala duwan yihin now waxaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeedna aan doonaya inaan la wadaago anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalka wax kale oo aniga halkan aan u jooga okay waxaana xildhibaan okay laakiin xildhibaan haddaanu wasiir la socon kolleyba anigu ma joogin ilaahay baradu jecel qof batiisu muqaadla soo ma sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado xildhibaanadu waa dadka waddanka ugu sarreeya wey sharaf weyn laakiin anu haddaan tayda ka hadlo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyaysan oo adduunku og yahayna dad badan baan ku kala dhimanay asxaab badan baan ku waayay ya laakiin de qof iyo labiyo saddex iyo toban iyo boqol meeshan kaa ka weyn markaa wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsame oo socodka maaliyadeed anigu waan iska leexiye waan iska leexiya qandaraas wax la qabanayo oo la damco in qof la siiyo iyadoo aan competition loo gelin iyadoo aan loo gelin tartan loo gelin oo dabeetana si fiican loo loo xaliyo iyadoo sharciga waafaqsan in si uun qof loogu leexiyo waan iska waan iska dhaafaa iska leexiya taa waxay dhibaata inoo keenaysaa marka habka miisaaniyadda oo uu ansixiyo muxuu ahaa golaha wasiiradu anigu intaan geeyo tiimku kasoo shaqeeyaan dabeetana aan geeyo muxuu ahaa kabinetka oo dabeetana la ansixiyo muxuuha baarlamaanka loo geeyo soo ansixiyo madaxweynuhu saxeixo wixii intaa aan waafaqsanayna waan iska diiday ya waan iska diiday marka wax alla wixii aniga carqaladii keenaya dalkan carqaladii keenaya ee miisaaniyadda taabanaya ya waan diiday marka sibaa waxaan u arkay kursigii iyo maaliyaddii inay isku taabanayaan markaa dee un qofkii alla u calfay unba unba heli doona sidaas markaa taasina halkaasay ayay ayay maraysaa waxaan filayaa odayaashii kuraasida lahayn ay u madax banaanaan doonaan ay hub oo dabeetana cid kale lasoo dooran doono anigu laakiin maqsuud waxaan ku hahay maaliyadda iyo arrimaheeda wixii uun si uun aan u arko inay si uun arrintaa u taabanayaanna ilaahay wuxuu ogyahay dhinac baan iskaga dhigay markaa taasina waa tahay
qaybaha dambe ee barnaamijka ayuu dhegeystayaal iska soo gaarnaye duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada si uu isku dhaafayay kuwaasi oo ku aadanay in uu ka baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani kaasi oo uu ka tirsan yahay oo markii horeba uu ka soo baxay amase uu ku matalayay caasimadda waxaana cabdikariin axmed mooge oo uu sheegay in arrimahaasi ay yihiin kuwo been ah aysan jirin xisbi ka baxay iyadoo dadka inta badan ku cuskanayeen maadaama shirarka xisbiga mucaaradka ay wadani uusan tegin amase uusan xaalilin dadka magaalada hargeysa haddaba cabdikariin arrimahaasi ka jawaabaya arrimihiis waxaa ka mid ah
dee qofku hadduu idhaa xisbi baan ka baxay anugu qof dee warkiisu meel walba gaadhayaan ahay ma odhan karo xeerarkeennana ma waafaqsana qofna ma odhan karo xisbi baan iskaga baxayoo xisbiyabal baan galay waxaas waa xaalihii dalkan hore u dhibta ugu ahaabay ahayd laakiin su-aashu anigu waddani baan ka soo baxay waddani waa ka mid ahay waddani baa ku jira laakiin ka mid ahaanshaha waddani dee shir laga qayb gala maaha iyo shir laga ma loo jooga maaha nin waddani ku jira ayaa adduun dabadiisa iska jooga hawlihiisana iska qabsanaya marka su-aashana dee su-aal siyaasadeed weyne waxaanu wada hadallay oo aanu wada yeelanay kulan isxabuuraysi ah gudoomiyaha golaha deegaanka iyo degmada hargeysa ahna maayarka magaalada caasimada ee hargeysa cabdikariin axmed mooge islamarkaana gudoomiyaha ururka dowladaha hoose ay ku midaysan yihiin annagoo ah ku jida arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee baarlamaanka somalilan waxaanu iska xoguraysanna arrimaha wada shaqaynta ee ka dhexeeya gudida arrimaha gudaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha degmada hargeysa si wanaagsan baa kulanka iyagaasina u dhacay aad iyo aad baanu uga mahadnaqaynaa aqbalitaanka waa aqbalay maayarku yeedhmadii aanu u yeedhnay iyo sidii wanaagsanayd ee wadatashigaas noogu dhacayba mar kalena waanu mahadnaqaynaa wadalkaygu intaas kulankaygu wuxuu daarnaa uyeedhis ay degudul noo yeedhay waad ogtihiinoo gudoosaxdada baarlamaanka wakiilada guddiga dee annagu aanu sida kasoo gudyadoo dhan gudoosaxdo dhan la shaqayno laakiin guddigana waa guddiga arrimo badan oo dowladaha hoose ku saabsan maaragtay u xil saaran waxaan ku faraxsannahay yeermaday noo yeedheen waxaanu ka jawaabnay su-aalihiina la weydiiyey waxaanu la wadaagnay xog wixii aanu jeclaan la wadaagno iyagana waanu maqalay waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqayaa in golaheeni wakiilada ay maanta joogaan raggaa loo soo rag usoo jeeda oo shaqadooda garanaya oo shaqadooda qabsanaya inay yihiin annaguna waxaanu naga go-an inaannu wada shaqayn dhow la yeelanno waxaanu diyaar u nahay mar kasta iyo wakhti kasta oo inoo yeedhaan inaan u nimaadno shaqooyinka naga dhexeeyana inaan wada qabanno insha allahu tacaala dee maanta kulankuna runtii gaar ahaan hargeysa damaayirkeeda aan ahaado sidoo kalena de waxaanay gudoomiyaha maaragtay dowladhoosaadyada ama maayiradan saddexlaatanka degmo doorasho arrimo markaa dowladaha hoose xuseeya oo fara badan yaanu iska xaal waraysanay su-aalo badan oo ku saabsan anigina liidaan ka jawaabay marka aad iyo aad baan runtii kulan macno leh oo wakhtar u leh ummaddan iyo magaaladanba ayuu kulanku runtii ahaa xildhibaanada dee joogayna aad iyo aad iyo aad ee guddigaa ka midkaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dalkeennuna de waa inoo dhismayaa wadayaal wanaagsan oo la helo oo shaqadooda garanaya oo u soo jeeda u feejigan oo maaragtay cid kasta oo ay tahay dee markaa shaqa ay ka dhaxayso u yeedhan karaa inaynu helno waa wax weyn oo maaragtay inoo soo kordhay insha allahu tacaala inta waanu saga sii dhowaan kulanku saasoo ahaa kulan taariikhiya kulankii ugu horreeyey kanna maaha kii ugu dambeeyey qaar kalo badanna way iman doonaan idinkana aad iyo aad baan idinku mahad inkastoo shirku uu ku koobnaa yeedhmo guddigu noo yeedhay wixii nalooga yeedhay marna waa wax inta maaragta la dhammaystiray qoraal laga sameeyo saxaafadda lala wadaagayo marna waa wax socdo weli xogiswaraysi weli socda marka xogiswaraysigii aanu yeelanay dee inta wuxuu ku koobnaa in anagu isxog waraysano laakiin wax inta ka soo baxeen dee wixii dadka in lala wadaago maanaan go-aanka maanaan samayn dee qofku hadduu idhaa xisbaa ka baxay anugu qof dee warkiisu meel walba gaahadhayaan ahay ma odhan karo xeerarkeennana ma waafaqsana qofna ma odhan karo xisbaa iskaga baxay oo xisbiye walbaan galay waxaas waxyaalihii dalkan hore u dhibta ugu ahaabay ahayd laakiin su-aashu anigu waddani baan ka soo baxay waddani baan ka mid ahay waddani baan ku jiraa laakiin ka mid ahaanshaha waddani dee shir laga qayb gala maaha iyo shir laga ma loo jooga maaha nin waddani ku jira ayaa adduunka dabadiisa iska jooga hawlihiisana iska qabsanaya marka su-aashana dee su-aal siyaasadeed weyne su-aashii halkan aynu ku hayno maaha ta kale xildhibaanadan dabadayda taaganya aniguba ummaddaan ugu shaqaynayna marna xisbi bay joogtaa marna qaran bay joogtaa dee maalmuhuna haynoo yaro kala socno horena kamiddaa waanu idhe
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeerka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
guudahaan saaxiibayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijka wareega wararka barnaamijka hawada ka baxaya hawjaaja ayaa dhanka farsamada ka qaaganayey arqaal ganacsi raadaalaha inala socodsiinayay inta barnaamij midkaan lacayna aynu dib ugu kulmi doonno sidaasii nabadgeliysa